its barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah afarlabaatanka bisha oktoobar sanadka labakunsideedyotoban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada dhegaystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a dhallinyaro jaamacadda jigjig ah uga tegay rabshadihii dhowaantan ka dhacay magaaladaasi oo dib ugu laabanaya waxbarashadoodii deegaanka mahadnadayo soomaalida iyo deegaanka oromada labada dhalinyaro ee dhalinyaradii jaamacadaha tegaysay dadkaasoo dhan iyagoo la wado dhalinyaradii jaamacadaha in jaamacaddii jigjiga la geeyo jaamacaddii qabradaha in geeyo mas-uuliyadda intaa leeg ka deegaan ahaan xukuumaddeenna iyo annaguba inaan qaadano mas-uuliyadda intaa leeg inaan martidaas dhalinyarada ah imanaysa soo dhoweyno
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan xarun ay wax ku baran doonaan agoonta iyo dhallinyarada barakacyaasha ah oo laga furay magaalada boosaaso heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa maamulkiisu u muuqdaa in ay ka go-an tahay inuu ka baxo heshiis lagu xakameynayo hubka oo maraykanka uu ruushku la galay sanadii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo siddeetankii kadib markii la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton uu moscow kula kulmay madaxweyne valadimir putin madaxweyne donald trump ayaa ku eedeeyay ruushka in ay ku xadgudbayaan qodobada heshiiska xakameynta hubka nukliyeerka ee riddada dhexe ayagoo daadgureynaya gantaala cusub bolton ayaa xadgudubka ruushka ku sheegay mid aad u qoto dheer oo muddo soo socday halistu ma aha kabixitaanka maraykanka ee heshiiska i n f halistu waa ruushka oo markii horeba daadgureeyey gantaalo ayuu yidhi la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton waxa uu intaasi ku daray mowqifka maraykanku waa in ruushku ay ku xadgudbayaan heshiiska mowqifku ruushkuna waa inaysan ku xadgudbayn heshiiska sidaas darteed waxaa mudan in la isweydiiyo sidee ruushku ugu hoggaansami karaa arrin aysan rumaysnayn in ay ku xadgudbayaan bolton ayaa kadib wadahadaladii uu moscow kula yeeshay valadimir putin shaaca ka qaaday in ogeysiis rasmi ah oo ku saabsan kabixitaanka maraykanka ee heshiiskan ay diiwaan gelin doonaan dhowaan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray maantu arbacaah in cadaaladda aanay ka baxsan doonin kuwii ka dambeeyey dilkii wariyihii sacuudiga jamaal khashuqji madaxweyne erdogan oo ka hadlayo ankara ayaa waxa uu sheegay in dalka turkiga aanu ogolaan doonin in la daboolo dilka islamarkaasina si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii caddaynaha ee soo baxa hadalka madaxweynaha turkiga ayaa ka dambeeyey khudbad uu u jeediyey baarlamaanka shalayto oo talaadahayd uu ku faahfaahinayo qorshihii dilka ee sacuudiga ee wariyaha markii uu tegey qunsuliyadda labadii bishan
dhegaystayaal warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaana markaan kusoo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena maamulada deegaanada soomaalida iyo oromada ee etoobiya ayaa wada qorsho ay dib ugu soo celinayaan ardo amni darro darteed uga cararay jaamacadda jigjiga ee magaalada jigjiga ku taala cabdulqaadir maxamed cabdulle oo kasoo laabtay dalka etoobiya ayaa arrimahan ka wareystay wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka dhulka soomaalida etoobiya ibraahim maxamed cabdulle
waad mahadsantihiin isdhexgalkan waa mid ka yimiday dhallinyarada fikirkana markii hore ay abaabuleen dhallinyaro soomaali ah oo ku dhaqan adis ababa kadib deegaankay noogu yimaadeen iyagoo fikirkii xambaarsan xafiiska dhallinyaradii ciyaaraha yimaadeen kadib fikirkii fikir qurux badan buu noqday walaaladood deegaanka oromadii la soo xidhiidheen labadii dhallinyaro oo fikir midaysan wata oo leh annagaa khaldannay wadanka waxa weeyaan annagaa dhallinyaro ah cududu waa annaga ka annaga khaldan annagaa qabanayna dhibtii dhacday annagaa furayna iyagoo leh bay noo yimaadeen labada deegaan annagoo ah labada xafiiska dhallinyaradii ciyaaraha deegaanka soomaalida iyo kan oromiya sidoo kale annaguna xidhiir baan samaynay labadii dhallinyaro inaan taageerno barnaamijkii wuu fiicnaaday dhallinyaradii wax fiican bay sameeyeen bana discushinkan inuu inaan ku hormaro marka horean dee ka doodna bal dhibta maxaa keenay maxaa sabab u ahaa maxaan uga gudubnaa dhibtii seen u xalinaa in isla xalkii iyagu dhallinyarada ah haddana ay xalkii keenaan taas waa mid dhallinyaradeenna weliba deegaanka soomaalida aan aad ugu ammaanayo oon leeyahay waad mahadsantihiin dhanka kale waxay dhici doono insha allahu tacaala safaro loo bixi doono deegaanka maxaan dhahday soomaalida deegaanka oromada labada dhalinyaro dhalinyaradii jaamacadaha tegaysay dadkaasoo dhan iyagoo la wado dhallinyaradii jaamacadaha in jaamacaddii jigjiga la geeyo jaamacaddii qabradaha in la geeyo mas-uuliyadda intaa leeg ka deegaan ahaan xukuumaddeenna iyo annaguba inaan qaadano mas-uuliyadda intaa leeg inaan martidaas dhallinyarada ah imanaysa soo dhaweyno waxaa jirtay dhallinyaro culeyska ugu badan waxay ahayd in jaamacadihii laga soo baxo dhallinyaradii oromadu ay ka soo carareen jaamacaddii jigjiga ka waranta
waxaa jiray oxford dhibtii dhacday sawir khaldan baa baxay dhallinyarada oromada keliya kama soo cararin oo ma goynin waxbarashadoodii dhalinyaradii kale maadaama oxford xataa ay qowmiyadaha kale oo dhan ay saamaysay dhammaan way ka soo tegeen si dhibtii aan u xalina marka sawir fiicanna u baxo dhallinyarada is abaabushay marka dhibtii waxaan aaminsanahay inaan xalinayno dhammaanse u dhan tahay oo ardaydii ay laabanayaan ardaydii qayb ka mid a yaa barnaamijkan diyaarisay ardayda laftooda ka soo tagtay ee deegaanada kala duwan tigraay oromo amxaar dhammaantood way ku jiraan abaabulkan oromiya soomaali keliya maaha maadaama ay saamaysay dhammaan ardayda qowmiyadaha kale ahayd inay wada laabtaan qorshaha ah xukuumad ahaanna xukuumaddeena way qaadatay annaguna ka xafiis dhalinyaro ahaan waan qaadanay dhalinyaraduna abaabulkanay sameeyeen boqolkiiba boqol waa ku taageernay wayna laabanayaan dhammaan ardaydii waxbarashada kala duwan ay ka istaagtay waxbarashadu way bilaabanayaan arday waxaa jirta sanadkan waxbarashada dhammaynaysa waxbarashada ka kala go'day kuwa cusub afreesh oo xaroonayay baa jiray kuwa sanadkii labaad marayay baa jiray waxaasoo dhan dhankeenna xataa arday baa yaa jaamacadihii ka tagtay kaliilada oromadii iyo oo saamayn dhibaatada ku yeerato rabta maanta inay jigjiga joogaan jaamacadihii kale kasoo tegey rabi waxbarashadooda sanadka sanadkii saddexaad qaar marayeen qaar labaad marayeen qaar iminka fresh ahaayeen dhammaan iyaguna deegaanadan inay yimaadaan kuwaasina deegaanada tagaan sidii caadiga ahayd inuu xaaladda kusoo noqoto wayaan qorsho dhallinyarada doorkooda way qaateen way soo baxeen way isku kinkeeneen laakiin fariintiinan dowladda dhexma garsiisin
barnaamijkan dowladda xaqeyb bay ka tahay wayna fadhidaa dowladda ciddii mas-uulka ama wakiilka ka ahayd wayna og tahay dowladda dhexe labada deegaan markii aan anagu ogaanay kadib cidda arrintan waxaa weye lala socotiiya mas-uulka ka ahna waa dowladda dhexe weeyaan roolkii dowladda dhexe roolkeedii inay ciyaarto diyaar ba u tahay labada deegaan roolkoodii inay ciyaaraan diyaar ba u yihiin dhallinyaradu maadaama barnaamijkii soo abaabuleen odayaashuna arrin hore ay wadeen baa jirtay oo shaqo ay hayeen odayaashu kama maqneen shaqaa socotay tani shaqadii socotay unbay taageero u noqotay barnaamijka dhallinyaradu
isbeddel baa gobolka guud ahaan ka dhacay geeska afrika etoobiya horseed bay ka ahayd gelinka isbeddela ka dhacay sidee baad dhallinyar ahaan uga faa'iidaysateen
run ahaantii isbeddelkani isbeddel wuxuu ahaa lagu dhafisay oo dadku ay ku leydsadeen buu ahaa oo qof walbaba wixii ka guuxayay laabtiisa sidaad aragteenba qof walba wuxuu doonay inuu iskaga hadlo oo free bay noqdeen dadkii taasina xoogaa iyaduna impact yar bay keentay saamayn bay yeelatay in dadkiiba dee xad ay yeelan waayaan so isbeddelku wuu fiican yahay si fiican baan anaku usoo dhaweynay isbeddelkana annaga laftayadu qayb baan ka ahaynoo markii horena dadkii isbedeldoonka actifistayaashaha ama maxaan ahda u ololeynay inuu isbedel dhaco markan dambena deegaanka mas-uuliyiintiisii noqday iyun baan ahayn marka waxa weyaan isbeddelkan aad baan usoo dhaweyna waxaana rabnaa insha allahu tacaala in isbeddelkani uu noqdo mid taabagala waxyaalihii saameynta ee dhibaatada beijka dhibaatada ah inuu ka xidhmo deegaanka oo beij isbedel oo cusub oo waxa weeyaan deegaankan lagu horumarinayo inuu bilaabmo
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed cabdulle oo ah wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka soomaalida ee etoobiya waxaana u waramayey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo dhowaan kasoo laabtay dalka etoobiya
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington xarun ay wax ku baran doonaan dhallinyarada ku nool xeryaha barakacayaasha kuwa agoonta iyo caruurta danyarta ayaa waxaa laga furay magaalada boosaaso wariyahana v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay mahad warsamo cali oo ah madaxa xaruntaasi
markaan aragno baahida loo qabo ilmihii inaysan haysan waxbarasho bilaash ah inaysan haysan manhaj ku filan oo anfaca oo soomaaliyeed in aan furno xaruntan furno agoontaas iyo dadka danta yarka aan awoodi karayn aan ugu danaynayno hay-addan waxaa furay oo isku tagay urur la yiraahdo saska soomaali ayuto sikhtin kildaren hay-adda caawimaadka caruurta soomaaliyeed oo ku taala holan xarunteeda markii la furay oo toban qofood oo ay ka kooban yihiin uu hormuud u yahay macalinkii soddon iyo shan sano ka hor ka dhigi jiray iskuulkii bartamaha xamar oo isku tashaday baa barnaamijkaasi dhaqaajiyey alxamdulilah marka hore xamar baa laga bilaabay in agoon qudintoodii waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii ilaaha kheyr ha siiya in uu doctor amiin doctor maxamed amiin oo xamar jooga uu caruurtaas kafaalo qaada caafimaadkooda oo bilaash ah free care inay helaan waa markii ugu horreysay ee boosaaso xarun agooneed iyo dadka danyarta ah ee wax lagu baro ma sida waxay wax u baranayaan dhallinyarada kale ee xiliyada iskuullada aada caadiga ah mise aqoon kale oo waxaa la barayaa ee ka duwan waxay dhallinyarada kale ee magaalada ay bartaan badanaa waxay baranayaan waxa la barto oo ciyaarka kale ay bartaan waxay baranayaan qur-aan carabi soomaali ingilish iyo xisaab iyo intaas maadooyinkaasay qaadanayaan bareega waxay leeyihiin waqti hal saac ah oo ay cunteeyaan oo cunto hay-adda la yiraahdo hodman cooking center ay u sameynayso cunto tayo leh oo nadiif ah oo qof professional ah ay samaysay hay-addaas oo madax ka tahay maamo mahado sheekh axmed cunadaasna oo bilaash ah cunadaas la siinayo caruurtaas iyo caanahaas iyo waxa dhan la siinayo waa bilaash waxaana noo wakiil ah aamin xubi gabadha la yiraahdo oo ah qof oo professional cunto karin ah marka kadibna galaasyadoo qaadanaya iyo waxaan u sameynay in baabuur soo qaada oona ku celiso guryahoodii oo annaga aan bixinayno oo bilaash u ah ciyaalkii inay helaan waxbarasho bilaash ah iyo waxbarasho taya leh oo labada ugu muhiimsan waxaa weye waxbarasho bilaash iyo manhajka soomaaliyeed inaan helno manhaj soomaaliyeed manhajyadii waxay noqdeen manhajyo badan oo kala duwan oo wadamo kala duwan marka awal asalka bartamaha ujeedadeen waxay ahayd in aan sameyno manhajkii iyo waxbarasho bilaash ah marka taasaan maaragtay nagu dhalisay oo xanuunkaas aan la fariisan weynay in aan marka hadda hay-addaasna waa mid aan annaga isku wadno oo isku kalsoonnahay alxamdulilah dad badan baana saaciiday waxaa ka mid ah walaalkeen cabdisalaan iyo dad badan oo meelo kala duwan jooga farsamada iyo wax walba naga caawinaya marka mahad ballaaran aan u hayno marka taasaan nagu dhalisay inaan arrimahaas sameyno dhallinyaradaas xaggee laga keenayaa ma xaafadaha idil oo boosaaso ayaa laga soo kala xulayaa bal qaab sideeya ayaa loo keenayaa halkan oo ah xarunta ee wax ku baran doonaan dadka danyarta ah iyo dadka agoonta ah waa mahadsan tahay waxa weeye meesha laga keeno waa meesha agoonta iyo ku xareysan tahay ama xerooyinka barakacyaasha meelaha danyarka degan yihiin marka hore waa lasoo qorayaa waa la ogaanayaa inay ilmahan agoon yihiin markii lasoo hawey waxbarashana haysan agoonna yihiin markaas kabacdi baan waa rajiskareynanaa meeshii markaan diiwaan gelino kadib waxaweye xaafadaha kala duwan meelaha kala duwan ayuu hadba dhinacii ay u dhow yihiin ba- baska kasoo qaaday ama xaajiyada kasoo qaadaysa iskugu keeneen marka en- en taasaa maarka waxaweye meel ka duwan meel kasta oo ka mid ah boosaaso baan ka doonaynaa oo ka rajiskareynay in caruuraha ay degan yihiin En midaana ma aha boosaaso keliya laakiinse waa boosaaso waa meeshii ugu horeysay oo xarun weyn ah laakiinse insha allah waxa weeye xamar ha ahaato en, baydhabo gobolada soomaaliya oo dhan iyo meelaha soomaalida degto dhan in aan ka furno ilaah hadduu yiraahdo xaruntan oo kale En, kadibna ay sii wanaagto meel ay college noqonayso marka hamigeenu waa intaas waa sii horeeya in ay waxay noqoto wa- waxbarashadaas ma- manhajkaasa muhiim noo ah manhaj soomaaliyeed iyo iyo macalimiin soomaaliyeed inay helaan iyo u noqonaysa xataa dad badan oo soomaaliyeed u noqonaysa shaqa abuur u noqonaysa macalimiinta dhallinyaradaas waxbaraya ee macalimiintaas midikaa dabaraya ee dhaqaalaha ay qaadanayaan xilligaas ay dhallinyarada wax ku barayaan waa mahadsantahay mar kale yuusuf haa en, macalimiintaas mushaarkooda anaan siinayo macalimiintaasna waa macalimiin en, en, rag iyo dumarna iskugu jiro En, waxay leeyihiin en, qof kale oo oo en, en, gabdho u tababaran sida en, ilmaha loola dhaqmo ilmaha en, en, loo kaxeeyo loo ogaado xaaladahooda En, waxaan ilaah kheyr ha siiye en, en, en, faarax nin oo laboratorian oo, oo narsisiya ahna isagana uu dhinacii caafimaadka kala shaqeynaya ilmahaas oo oo micnaha la siinayo micnaha baaritaan ilmahaas caafimaadkooda ahaan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa mahad warsame cali oo xarun cusub ka furay boosaaso waxaana u waramayay waryaheena v o a yuusuf maxamuud halkaad weli nagala socotaana waa washington
waa hagaaga daandurey markana dhegeystayaasha waxa aynu usoo qabanaynaa hees aada u macaan oo ay ku luuqeeyaan axmed rasta iyo nasteexa indho heeskaasi oo halkudhigiisu yahay furlaabta
waa filin filin jacaylkule waa filin waa filin jacaylku labada isku fiican ku farxasadene ila fiiris caashaq labada isku fiican ku farxasadene ila fiiris caashaq waa filin jacaylku labada isku fiican ku farxasadene ila fiiris caashaq labada isku fiican ku farxasadene ila fiiris caashaq kaxalwahagaaga aad oo kale barda gabaha dhuqaadaba uli karaa xaqahede doqofahala male uli karaa xaqahede doqofahala male
fariid waa adoo kale fursadaynu kulanaa ma filan kara wanaago doqofaalaale filan kara wanaago doqofaalo male
kaxalwahagaaga aad oo kale barda gabaha dhuqaadaba uli karaa xaqahede doqofahala male uli karaa xaqahede doqofahala male
fariid waa adoo kale fursadaynu kulanaa ma filan kara wanaago doqofaalo male filan kara wanaago doqofaalo male
ku fasaxay naftayde ii fudayde taado
kugu fila naftayde ii fidi gacmaha oo ii fur laabta ii fur
badal yaa xabiibi ii fur laabta ii fur
badal yaa axmaado waa ficil ficil jacaylkuye waa ficil waa ficil jacaylku nabada iisa fulisaa kafaa ila sidahne ilafa aha ficashaqaha nabada iisa fulisaa kafaa ila sidahne ilafa aha ficashaqaha
fiday fiday jacaylku uu fiday uu fiday jacaylku feerahayo beerkiyo ku fogaayo dhigoo iga filo agtaada iga filo agtaada iga filo agtada iga filo agtada
iga filo agtaada heestii furlaabta ayay taasi ahayd waxaa wadajir ugu luqeynaya axmed raste iyo nastaaxa indho haatanna bal aan jalaacno dhankii ciyaaraha axmed cali sheekh waa kan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal qodobada ciyaaraha caalamka ugu waaweynna waxaa ka mid ah kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league oo xalay dhacay haddii aynu ku horeyno gruupka e naadiga ak atenis ee dalka griiga oo martigelisa kooxda bayer munshin ee dalka jarmalka laba gooli waxba ayaa looga adkaaday ayakis oo la ciyaartay naadiga benficana gool iyo waxba ayay ku badisay ciyaar xiise leh oo dhex martay kooxaha hoffenham oo dalka jarmalka ka dhisan iyo kooxda leone ee dalka faransiiskana waxay ku dhammaatay barbardhac saddex gool iyo saddex gool ah kooxda manchester city oo u safarsay kooxda shakhtar donesk ee dalka ukrainena waxa ay kaga soo adkaatay saddex gool iyo waxba real madrid ayaa laba iyo hal kaga adkaatay kooxda bisen waxaana waa victoria bisen waxaana ciyaartan ay ka tirsaneed gruupka g sidoo kale isla gruubkaasi kooxda roma ayaa saddex iyo eber jirtay kooxda siske moscow ee ka dhisan dalka ruushka gruubka h oo ciyaartii ugu adkeed ciyaarihii xalay dhacay ay ka dhacdayna waxaa isku arkay kooxaha manchester united oo martigelisay naadiga yuventus waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda yuventus ayaa ku adkaatay goolka qura ee naadiga yuventusna waxaa dheliyey ciyaaryahan paolo dibala naadiga young boys ee dalka switzerlandna waxaay martigelisay naadiga valencia hase yeeshee ciyaartoodii waxaay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah oo ay ku kala baxeen kulamada caawa dhacayana waxaa ka mid ah gruubka e waxaa isku arki doona naadiga calabruj oo martigeli doonta kooxda monaco ciyaar adagna waxa ay dhex mari doontaa kooxda burushi dortmond ee dalka jarmalka oo la ciyaari doonta naadiga atletico madrid kooxda b s v einhoven ayaa ciyaar adag waxa ay ku martigeli doontaa kooxda tottenham hotspur ee dalka ingiriiska waxaana ciyaartani ka tirsan tahay gruubka b naadiga barcelona oo iyana uu ka maqan yahay ciyaaryahan leonel messi waxa ay la kulmi doontaa kooxda inter milan oo ay ku martigeli doonto garoonkeeda camnom gruubka c waxaa ciyaari doonaa kooxda liverpool oo martigeli doonta naadiga caravena zabesda iyo naadiga baris saint german ee dalka faransiiska oo la ciyaari doonta kooxda napoli ee dalka talyaaniga kooxda galatasaray ee dalka turkigana waxay ciyaar ka tirsan gruubka d ku martigeli doontaa naadiga shalk ee dalka jarmalka halka locomotive moscow oo ruushka ka dhisanna ay gruubkaasi sidoo kale kula ciyaari doonto naadiga f c borso ee dalka bortugiiska waxaa sidoo kale jira hal kulan oo ka tirsan horyaalka primera division ee dalka spain kooxda rio volcano ayaa martigeli doonta naadiga atletico bilbao dhinaca wararka kale ee ciyaarahan ciyaaryahan marco alonso oo ka tirsan kooxda chelsea ayaa waxa uu saxiixay qandaraas cusub oo kooxdaasi uu kula sii joogi doono ilaa sanadka ciyaaryahankan garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee kooxdaasi isagoo habciyaareedkiisu waa mid wanaagsan tanii markii kooxda uu kaga soo biray naadiga fiorentina ee dalka talyaaniga sanadii kadib markii heshiiska cusub uu saxiixay ayaa jirkan waxa uu yidhi waxaan ku faraxsanahay in aan muddo dheer sii joogi doono halkan oo aan kasii ciyaari doono una sii ciyaari doono mid ka mid a kooxaha ugu wanaagsan ee dunida waxaan halkan ku qaatay laba xilli ciyaareed oo aad u wanaagsan waxaana rajaynayaa xilli ciyaareedyo kale oo sidan oo kale ah ayuu yidhi marco alonso
aad iyo aad u mahadsantahay axmed cali sheekh ciyaaraha ayaan intaas kaga gudbaynaa haatanna balaan jalaacin oo dhankii heesaha ku soo dhowaada codkii hodan cabdiraxmaan heestaasi waxaan ku wada xusuusanaynaa oo qaaday horay aamine cabdulaahi oo ah hodan cabdiraxmaan hooydeed wax lala yaaba maaha in dhallinyadu ay heeso hor qaadaan hase yeesheetana heeso gooniga ay leedahay axmedow idaacaddeenni duhurnimana intaas ayaan ku soo gebagabaynayna ay wadadarkadu kuu soo jeedinayeen axmed cali sheekh iyo anugu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doonnana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo